bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijisaaniyu raximah اllahu tacaala kitaabu اlwasaaya dardaarankii axkaamtiisiiba uu kitaab yahay ayb baabu maa yu'maru bihi min alwasiya baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yu'maru la farayo bihi maagaba oo min alwasiyati dardaaran ah waxa la amrayo ee dardaaran ah caddayntiisiibu u baab yahay ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can cabdillaahi yacni bni cumar can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh walihi waslama qaal maa xaqu imri'in muslimin lahu shayءun yuusii fiihi yabiitu laylatayni ilaa wawasiyatuhu maktuubaة cindah ayb wuxuu leeyahay rasuulka calayh الsalaaةu wasalaam maa xaqu imri'in qof xaqii ma aha muslimin muslim ah lahu shay-un qofkaasoo lahu oo u sugnaaday shay-un wax yuusii fiihi ou shaygaa ka dardaarmayo wax laga dardaarmo yacnii haysto yabiitu inuu baryo xaqiis ma ahan leylatayni laba habeen ilaa wawasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun tu la qoray inay tahay ma ahane cindahu isaga agtiisa lagu qoray ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa qof muslim ah oo wax laga dardaarmo agtiisu ay yihiinoo haysto xaq inaanu u lahayn laba habeen inuu baryo ilaa isagoo dardaarankiisa u qoran yahay ma ahane marka wasiyadu waxaa weeyaan sharciga waxay ku tahay cahdun khaasun mudaafun ilaa maa bacda almowt waa cahdi khaas ah oo geerida kadib loo tiiriyo ayb tabarucna ou markaa la socdo tabarucna ou la socdo ayb xukunkeedu marka xadiidkan bacdi ahlilcilmi waxay u qaateen inay waajib tahay xadiidkan inuu tusayo wasiyadu inay waajib tahay zuhri iyo abumijlas iyo caطaa iyo ayaana ku tegay inay waajib tahay dardaaranku ibnu jariir iyo abu cawaana iyo rag badanna waa macnahaasay qarireen bayhaqina wuxuu ka sheegay imaamu shaafici fii qowlihi اqadiim qowlulqadiimka marka jadiidka iyo jumhuurta culummada waxay u badan yihiin waajib inaynan ahayn oo wasiyadu ay tahay sunno ayb qolada marka wasiyadu inay waajib taha tilmaamaysa waxay qabsadaan xadiidkan iyo aayadda alla uu yidhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran اlwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiina bilmacruufi xaqan cala اlmuttaqiin aayadda iyo xadiidkan ayay qabsadeen waxayna deliil uga dhigteen wasiyada ama dardaaranku inuu waajib yahay culummada kalena marka xadiidkan waxay yidhaahdeen xaqa wixii sugan oo dhan baa la yidhaahdaa waajibna waa ka macno ballaaran yahay xaqa inaanu waajib aysan ahayn dardaarankuna waxaa tusayo qofku hadduusan dardaarmin maalkiisa waa la qaybinayaa uun dardaarankii qaybteedii hala dhiga ma la dhahayo qofka hadduusan dardaarmin xoolihiisa dhan waa la dhaxlaa hadday marka wasiyadu shay waajiboo meesha ku jira tahay waa la qaybin lahaa xoolihiisa oo dardaarankii baa qayb loo dhigi lahaa ayb aayaddana waxay sheegeen inay mansuukho tahay sida axaadiidta ay keen yacnii ku imaan doontaba ibnu cabdilbar istidkaarku wuxuu ku sheegay ijmaac ayuu soo arooriyey in wasiyadu ay sunno tahay laakiin ijmaacaasi ma sax ma ahan kaiir min alculamaa baa u aragto inay waajib tahay qaarna waxay leeyihiin waa kala soocayaanoo haddii qofkani dayn iyo xuquuq ku tacalluqdo wasiyadu waa waajib haddii aynan ku tacalluqin daynna wasiyadu waajib ma ahano waa sunno ayb qowlkaasna abu hawr ayaa culammada shaaficiyada ka qabo isaga laftirkiisa macnaha uu tilmaamayo wasiye ahaan waajib uma ahane dimada qofka ayaa la beri yeelayaa un bes oo haddii qofka uu haddaba iska bixin karo intuunan dhimaninba xoolihii iyo wixii uu deynta ku gudi lahaa uu haysto sharcigu haddaba inuu iska bixiyo u arkaa walow yaanuba darda iyousan dardaarmina keliya waxay noqonaysaa wasiyada mutacayina marka uunan haddana dhiibi karin dardaaran un inuu sameeyo un qasab ay tahay dardaaran maaha si kale uunan deynta iskaga bixin karin markaasoo kale waa laga yaabaa inay waajib noqoto calaa kullin ayb maa xaqu mri'in qof xaqii ma aha muslimin muslim ah kaa oo lahu shay-un shay uu haysto uu iska leeyahay yuusii fiihi shaygaa dhexdiisa uu ku dardaarmo yabiitu leylatayni laba habeen baryayo ilaa wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun tu la qoray inay tahay mooyaane cindahu isaga agtiisa lagu dhigay oo agtiisa ay u qoran tahay wasiyadu marka kitaabadu shardi maaha haddaan la qorin ee afka laga sheego markhaati loo sameeyo dhib ma laha dardaaranku waa dhacaa in la qoraa qasab maaha laakiin waa wanaagsan tahay in layska qoro dardaaranka ayb marka maktuubatun marka mafhuum male iyadu qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad wamuxamed bnu اlcalaa wahuwa abu qurayb qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa muxamed bnu dariiri محمد بن khازم أbو معاaوية الضرير عن الأعمش عن أbي وائل عن مسروق عن عائشةa qاaلت mا تركa رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبga kama tegin dinاaرا dinاar وlaa dirهما dirهم kama tegin وalaa bacيiرا rati kama tegin وalaa شhaatan rig kama tegin وalaa أwصىa بشhayءin شhayna kuma dardaarmin nebiga marka وalaa أwصىa بشhayءin yaعni بشhayءin min الmaal in loo qadaro nebigu kuma dardaarmin wax xoola ah kama dardaarmin maal macnuhu maahan marka wasiyadu maal waa ka macno ballaaran tahay waxa laga dardaarmayo maalay noqon karaan waxaa laga dardaarmi karaa ilmo yaryar tarbiyadooda laga dardaarmi karaa waxaa laga dardaarmi karaa shay diini ah marka nebigu dardaaran waa sameeyey shaki male dardaaran marka nebigu waa sameeyey laakiin midday caaisho diidayso waa dardaaran maal xoolow nebigu xoolo kama dardaarmin sababtoo ah nebigu wuxuu yidhi innaa macaashira alambiyaa'i laa nuurad maa taraknaahu sadaqa annagu haddaan nebiyaal nahay nalama dhaxlo wixii aan ka tagno waa sadaqo marka waxay ka tagaanoo dhan oo maal ahba waaba sadaqaba masaalixda muslimiintay gelayaan marka dardaaran ayagumaba qabaanba xoolaa marka laakiin nebiga inuu dardaarmay abu hurayrow la dardaarmay witirkuu kala dardaarmay salaatuduxaduu kala dardaarmay waa jiraa dardaaran badan oo markuu dhiman rabay asalaata wamaa malakat aymaanukum buu ku dardaarmay wufuudda in loo abaalgudow ku dardaarmay ajiizu lwufuuda binaxwi maa kuntu ujiizuhum waa badan yihiin marka axaadiidta nebigu dardaaran uu sheegay yacnii tusayso marka walaa awsaa bishayin min almaal in la yidhaaho shay oo maal ah nebigu kama aanu dardaarmin sababkan uusan uga dardaarminna marka macnahaas baabun ay hada kani baabun baab weyaan baabu maa laa yajuusu lilmuusii fii maalihi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahe laa yajuusu ounan u bannaanayn lilmuusii mid ka dardaarmaya fii maalihi maalkiisa dhexdiisa aan uga bannaanayn qofka dardaarmaaya maalkiisa waxaan uga bannaanayn caddayntiisiiba u baab yahay kan marka muxuu leeyahay muxuusa lahayn ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba wabnu abi khalaf qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriy can caamir bni sacdi can abiihi qaala waxa uu yidhi sacd qaala waxa uu yidhi caamir ayb marida maradan jiro ayuu jiraday qaala bnu abi khalafna waxa uu yidhi yani qaala tan hore waa cuثmaan qaala bnu abi khalaf waxa uu yidhi bimakkata maka ayuu ku jiraday sacad uma itafaqaa way iswaafaqeen ashfaa fiihi jiradaa oo markaa yacnii aad ugu soo dhawaa yacnii ugu u soo dhowaysay yacnii geeri ku soo dhowaysay ashfaa fiihi taas oo markaa isaga dhexdiisa ku soo dhowaysay almowta geerihii ama ashfaa fiihi oo geerida ugu soo dhowaaday isaga facaadahu rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa soo booqday faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii maalan maal ayaan leeyahay kaiiran fara badan walaysa yariunii idhaxli maayo ila bnatii gabadhayda mooyaane cid kale idhaxli mayso marka wuxuu ka wadaa asxaabulfuruud aan gabadhayda ahayn ma jiro macalka sida la ogyahay farad iyo tacsiib baa wax lagu dhaxlaa dabcan casabo waa lahay sacd bin abi waqaas laakiin hadda waxa uu u jeedaa laa yariunii ay fardan waa farad ahaan qof ii dhaxlayaa ma jiro ila bnatii gabadhayda maahani afa atasadaqu miyaan sadaqaystaa biuluayni saddex meeloodoo laba meel ma la baxaa oo ma sadaqaystaa qaala laa buu yidhi maya marka saddex meeloodoo laba meel uma bannaana maalkiisa inuu kaga tasarrufo qaala waxa uu yidhi fabishadri bar qaala laa buu yidhi maya nusna uma bannaana qaala fabiuluثi uluna qaala waxa uu yidhi auluثu uludku yakfiika waa kugu filan yahay haddii laba sibaa loo dabdiyey auluثu iyo aulua auluثu haddii la yidhaha ay auluثu yakfiika uludku waa kugu filan yahay haddii la yidhaahdo aulua macnuhu marka wuxuu noqonayaa cayin aulua saddex meeloodoo meel cayin in laga wado wauluثu ulukuna kaiirun waa fara badan yahay marka wauluثu kaiirunna waxaa laga qaadanayaa in laga yareeyo inay fiican tahay oon uludka xataaba la gaarin rubuc iyo khumus iyo meelahaas laga dardaarmo innaka adiga an tatruka inaad ka tegtid warasataka kuwii warasadaada ku dhaxlayso aqhniyaa'a iyagoo xoola haysto yaa khayrun khayr badan min an tadacahum inaad iskaga tagto caalatan iyagoo fuqara ah yatakafafuuna annaasa dadka wax weydiisanayo dadka baryaayo jumladan marka jumla tacliiliya miyaa mase ma aha marka meeshan marka wuxuu yidhi nebigu uludku waa badan yahay uludku ekow laakiin ogow uludku waa badan yahay oo maalkiisu marka saddex meeloodoo meel ayuu ku tasarufi karaa intii ka badan ma ku tasarufi karo baabka iyo xadiidku munaasabaadkooda waa iska muuqataa marka yani innaka an tatruka warahataka agniyaa'a jumla tacliiliya miyaa oo cilay u tahay yacnii sababta ulud aadan uga badin karin baa waxay tahay ilmahaagood dadkii ku dhaxli lahaayo iyagoo akhniyaa aad ka tagto yaa kaaga fiican inaad iskaga tagto iyagoo dadka baryaaya haddii marka jumlada jumla tacliiliya laga dhigo masalada waxaa ka soo baxaysa markaa hadday dadkii dhaxaltooyada lahaa dad wax haysta yihiin ninku maalkiisao dhan dardaaran waa ka dhigi karaa ulud marka inaan lagu koobaynin waana ibnu mascuud sida uu qabay abuu muusa alashcarina laga wariyey istidkaarka sida ibnu cabdilbar uu sheegaayo ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku sheegay abuu xaniifana macnahaasuu ku tegey marka jumladaanay ku xihan tahay jumla tacliiliya haddii laga dhigo oo sababta uludka laysku keenay inay tahay jumladan oo dadkaagii inaad ka tagta iyagoo wax haystaa kuu khayr badan intaad iyagoo waxbaryaaya ka tegi lahayd marka haddaynan dadku wax baryaynin ninka maalkiisa o dhan waa dardaarmi karaa isxaaqna marka culammadu saasuu ku tegay isxaaq ibnu rahaweyhi ayb laakiin ibnu xajar wuxuu sheegay jumladan tacliil maxdiya inaynan ahayn bal inay tahay marka jumlo oo iyadu markaa wax bayaaninayso oo ay tahay tambiihun cala alaxadi alanfac jumla tacliiliya maahane waa uun irshaad lagugu baraarujinaayo in sida adiga kuu nafci badanoo kuu wanaagsan jumla tacliiliya marka ma aha ayb oo iyada marka haddaanay tacliil ahayn xugun marka cillo uma aha oo haddii la yidhaha cilladan haddii joogtana xukunka waa jooga haddii la waayana waa la weynayaa maya jumladani waxaa weeyaan xukunku waa sidii hore waana xukun tacabudi ah macnihiisa si kale siba ha loo fahmo haddii la doono eh haddana yacni lagama badin karo waa jumlo un markaa jumladani waa tambiih baraarujiis sababto ah waxay leeyihiin haddii aan ulud lagu ekaynin waxaa ka faa'iidaysan kara dad xunxunaa jiro oo markay wax rabaan inay dadka dhaxaltooyadooda iyo dhaxalka seejiyaan ama inay maalka meelo kala geystaan iyo inay wasiyada wax ku dhibaan dad ayaa dhici karto si aan marka wasiyada dadka loogu dhibin iyo dardaaranka ayaa uludkan laysku keenay marka jumladan dambe tacliil ma laga dhigaayo marka si aynan ugu soo gambannin dadka wasiyada dadka ku dhibaayo ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka yidhi min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin hayra mudaar qofka isagoon wax dhibaynin marka oo aan wasiyo dardaaranka waxaan ku dhibaynin marka sadan lilbaab ama sadu dariica ahaan ayaaba waxaa weeyaan loo uluka in laga badiyo loo diiday marka jumladan marka macnahaas baa ku jira saasayna culammadu isugu kala khilaafsan yihiin meeshaan jumladan wixii laga fahmaana khilaafkaas uu ku salaysan yahay qultu waxaan idhi buu yidhi marka wainaka adiga lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqatan nafaqo ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajarsiinayaa xata luqmata luqmadda tarfacuhaa aad kor yeelaysid ilaa fi mra'atika haweentaada afkeeda luqmadda aad u koryeelaysid xataa oo masruufka waxa aad dhiibaysid ood ku bixinaysid xataa haddaad niyadda wanaajisatid waa helaysaa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow atakhallafu can hijratii atakhallafu miyaan kadib maraya can hijratii hijradayda miyaan dib uga maraya kadib dhacaya yacnii waxuu ka cabsanayaa inuu maka ku dhinto hijradii aan maka ka hijroodoon madiino aaday miyaan dib uga dhacayaayo maka inaan ku dhintaan ka cabsanayaa buu leeyahy marka hijradaydii marka ay wax noqoto qaala nebigu waxauu yidhi innaka adiga lan tukhallafa bacdii gadaashay adiga lagu dib dhigi maayo fatacmala camalan camal aad samaysato turiidu bihi wajhallaahi ilaahay wejigiisa aad doonaysid camalkaa aad ku doonaysid laa tasdaadu bihi ku siyaadsan maysid camalkaasi ilaa rifcatan yacnii sarrayn iyo wadarajatan darajo maahan haddii lagu dibdhigood camal la timaado darajadii sarrayn unbaad ku siyaadsanaysaa lacallaka an tukhallafa in lagu dibdhigana waad mudan tahay oo waxaa laga yaabaa yacni inaad sii noolaato ayb xataa yantafica bika aqwaamun intay dadkugu anfacsadaan wa yudara bika aakharuuna kuwo kalena lagugu dhiba adiga sababtaada oo waxaa weeyaan kuwa lagu dhibaayo muslimiintiibaa ayuu anfacayaa kuwa lagu dhibaayana waa gaaladii futuuxaadkii qaadisiye iyo meelo badan baa isaga uu madax ka ahay marka muslimiintiina waa ku nafciyeen gaaladiina marka waa ku dhibtoodeen ayb calam min aclaami nubuwana waa ku jiraayo nebigu sidaasuu maleeyey sidii uu maleeyeyna noqotay oo sacad marka wuxuu ahaa cashara almubashariin ninkii ugu dembeeyu ahaa ee dhinto uma qaala markaa dabadeed waxa uu yidhi allaahumma amdi liasxaabii hijratahum ilaahu asxaabtayda u tebi oo u dhammaystiro u socodsii hijratahum hijradooda walaa taruddahum ha u celinin calaa acqaabihim ciribtoodii hore yacnii maka ha u celinin laakiin ilbaa'isu midka laakiin yacnii baasays oo yacnii baasoobay sacdu bnu khawlah weeyaan yartii lahu nebiga marka waa u calaacalaya rasuululahi sal ll ly slam rasuulka ilaahay baa u calaacalaya isaga an maata bimaka inuu maka ku dhintay buu nebiga ugaga calaacalaya marka ninkan saxaabi jaliiloo weyn buu ahaa ee beder dadkii ka qayb galay ahaa xajatulwadaac buu marka maka cabaaryar ku haray meeshaabuu ku dhintay markaxadiidku marka macnihii uu baabka u keenay waxaa weeyaan ulus ka badan inaan laga dardaarmi karin ayb ilaa inay dadka yacnii warasada ah iyagu doonaan maahan haddii dadka dhaxaltooyada leh iyagu ay oggolaadaan oo ay yidhaahdaan saddex meeloodoo meel ka badan waa ka dardaarmi kartaa oo waa ku fasaxnay waa fasaxmaya ayb saasaana marka culummadu ay u badan yihiin bacdu ahlilcilmina ijmaacayba soo rareen iyaga arrintaa yacni inay bannaan tahay maxaa yeeley awalba waxaa loo yeelayay dadka warasada ah oo dhexli lahaa hadday marka iyagu oggolaadaan oo ay yidhaahdaan waa ku ruqsaynaye ulud ka badan haddaad doonta iska yacni dardaarantaa iyadu waa bannaan tahay leeyihiin ayb haddii yacnii laga qaato fasax warasada khilaafkii horena wuxuu ku salaysnaay iyadoon wax warasadaa fasaxba laga qaadanin baa qofka ay u bannaanta iyo uma bannaana marka khilaafkuna sidaasu ah midanna sidaan ayb macnahaasaana marka ibnu xajar ibnu cabdilbar istidkaarka uu ku sheegay istidkaarku isaga ibnu cabdilbar weliba wuxuu ku daray ilaa man shada min alculamaa baa wuxuu yidhi xataa hadday warasada ogolaato dadka dhaxaltooyada leh hadday ogolaadaan lama yacnii ma bannaana wax ulud ka badan bacdi man laa yuctadu bihi yani wuxuu sheegay bacdu ahlilcilmi inay la shaadoobeen buu sheegay ayb oo ay yidhaahdeen xataa warasadu ma ogolaan karaan hadday iyagu markaa warasadu ay rabaan iyaga intay dhaxalkooda qaataan cidday doonaan markaas ha siiyaan laakiin marka hore waa ogolaanay inay yidhaahdaan maya calaa kullin marka sida xooga badan oo culummadu u badan yihiin waxaa weeyaan hadday warasadu ogolaadaan waa bannaan tahay ulus ka badan inuu qofku ka dardaarmo ayb dardaarankan la sheegaya marka ilaa uludka qofka goormaa lagu soo koobaa waa haddii marka yacnii jiradii geerida uu ku jiro yani sakaraad waaye ama geeri baa looga ayuu isaga cabsaday xaaladahaas oo kale weeyaan laakiin intuu caafimaad qabo maalkiisu kama xayirna ulu iyo kuma xayirna kumana koobno baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan fii karaahiyati اlidraari dhibista lagu dhiba dadka nicitaanka la nacay caddaynteeda filwasiyati dardaaranka dardaaranka in dadka lagu dhibo nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad qaala xadaanaa cumaaraة bnu اlqacqaac can abi zurcata bni camri bni jariirin huwa abu zurcata bni camri bni jariir bni cabdillahi اlbajali can abi hurayrata qaal qaala rajulu lilnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati afdal sadaqada tee ugu fiican qaala waxa uu yidhi an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun adoo caafimaad qabo xariisun dadaalayo ta'mulu albaqaa'a ta'mulu markaa ay didiilsanaysid albaqaa'a inaad baaqi ahaato noolaato wa takhsha alfaqra faqrina aad ka cabsanaysid walaa tumhil ha suganin xataa idaa balagat alxulquuma inta ay naftu kalxamaha ka soo gaarto qulta markaa aad tidhaahdid lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulaanin xadiidkan marka abu daawuud wuxuu u keensaday qofku hadduu dhiman rabo ee xoolaha uu aad u bixiyo waxaa ka dhalanaya idraar lilwarasa dhibid ou dhibaayo dadkii isaga dhexli lahaa ayaa ka dhalanaysa marka markaad sariirta fuusho oo dhimasho aa isku yaqiiniso waxa bixinin markaa maalkaada ha wada bixinine dadkaad ku dhibaysaa markaase inta aad caafimaad ka qabta laakiin sidaad doonto wax u bixi allaahumma inaydan nafaqadii aad ku gabadfalaysa waajibka amaahani dadkii nafaqada lahaayna ay nafaqadooda u taagan yihiin markaas waa lagu dacwooyi karaa ayb qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala xadaana bnu abi fudayk whuwa mxamed bn ismaaciil bni muslim bni abi fudayk addiili saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta qaala ahbaranii bnu abi di'bin can shuraxbiil can abi saciidin اlkhudriy ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal shuraxbiilkan marka shuraxbiil ibnu sacd ayaa la yidhaha abu sacd almadani saduuqun ikhtalata biakhrah akhraja xadiidahu albukhariyu fi ladabi اlmufrad wa abu daawuud wabnu maajah qaala wuxuu yidhi ana rasuula اllahi sal l slama qaal laan yatasadaqa almar'u qofka inuu la baxo ou sadaqaysto fii xayaatihi noloshiisa dhexdeeda bidirhamin dirham yaa khayrun lahu ugaga khayr badan min an yatasadaqa inuu sadaqaysto bimi'atin boqol dirham cinda mowtihi geeridiisa agteeda boqol markaad dhimanaysa agteeda aad la baxdo iyo hal dirham oo markaad caafimaadka qabta la baxdo halka dirham baa fadli badan maxaa yeelay boqolkaasi waxay keeni kartaa wasiyada inaad ku dhibto dad inaad ku dhibto ayay keeni kartaa qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdaة bnu cabdillaahi wahuwa safaar alkhusaaciy abu sahl albasri iqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wa asxaabu sunan اlarbca qaala ahbaranaa cabdsamd wahuwa cabdsamd bn cabdilwaariث bni saciid atanuuri qال xdثna نصر بن علي wهو الجهضمي qال xdثna نصر بن علي الxudاnي hadda waxaa loo nisbeeyey marka awoo yani hooyadiis qoladeedaa loo nisbeeyey markaan xudاni waa awo hooyadiis qoladeeda ama aabbihiis jahdami ayb marka waa nisba sida almutabaadir ilى اlأdhaan si ka duwan dihnigaaga waxaa usoo degdegan xudاni nasab ahaan uu yahay laakiin ma aha hooyadiisa ah ama aabbihiis waa jahdami ayb nasru bnu caligaanna waxaa weeyaan nasru bnu caliyinka shuyuukhda bukhaari ka mid ah awowgiisu leanna marar badan waxaana soo maray abu daawuud dadka uu ka wariyo shuyuukhda waxaa ka mida nasru bnu caliy ayaa ka mida kanna waa nasru bnu caliyin isku dabaqa ma aha kan baa awowba ah oo kaa hore waxaa la yidhaha shaykhu اlbukhaari nasru bnu caliy bni nasri bni caliyin nasru bnu caliy ibni nasr bni caliyin marka midkan nasru bnu caliyinkan waa awowga kaas kale nasru bnu caliy bni nasr bni caliyin marka kan waa awow dabaqa dambe waa isku qaldin wuxuu yidhi marka waa dabaqatu shuyuukhu shuyuukhi shuyuukhi abi daawuud u ahda midkan waa awow qaala xadaanaa alashcaث bnu jaabir alashcaث bnu jaabir alxudaani alasdiyu اlbasriyu saduuq akhraja xadiiثah albukhaariyu tacliiqa wa asxaabu sunan اlarbaca ninkan marka ashcaث bnu jaabirkan waa nasr bnu cali awowgiis waa isagana awowgiis hooyadiis dhalay xudaani qaala xadaanii shahr bnu xawshab wa huwa saduuqu kaiiru اlirsaali wاlأwhaam akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اladabi اlmfrad wamuslim wاlarbaca ninkan marka xadiidkiisu haddaan loo helin mutaabacaad waa daciif haddaan mutaabaca iyo loo helin ayb waana ninka muqadamada muslim lagu sheegay oo shucba uu yidhi ina shahran nasakuuhu ina shahran nasakuuhu ana abaa hurayrata xadaahu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama qaal ina arajula qofka la yacmalu wou camal falayaa aw ilmar'ata ama haweenayda biطaacati اllahi ilaahay daacadiisa ayay ku camal falayaan sitiina sana lixdan sano uma yaxduruhuma almowtu geeridii baa ku imaanayso fayudaaraani way dhibtamayaan fi lwasiyati dardaarankii dhexdiisii bay ku dhibtamayaan fatajibu lahuma annaaru naar baa u waajibaysa marka qaala waqara'a calaya abuu hurayrata abuu hurayra dusheeda wuxuu ku akhriyey min haahunaa min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaar xatى balغa wdalika اlfawز الcaظiim qaala abu daawuud hada yacni alashcaث bna jaabir jaddu nasr bni caliyin weeyaan awowga oo dhinaco ah waa awowga hooyada ayb marka xadiidka sanadkiisa shahru bnu xawsha baa ku jira waana la infiraaday waa la gooni noqday ayb waana marka xadiid daciif laakiin aayadda ayaa macnihii laga rabay laga qaadan karaa wasiyada iyo dardaaranka inaan lagu xadgudbin oo aan lagu dhibin dadka aan lagu dhibin ibnu cabaas iyana waa laga wariyaa yani alidraaru bilwasiya inay kabaa'irta ka mid tahay baabu maa jaءa fi اdukuuli fi اlwasaaya baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaءa yimid fi اdukhuuli gelid fi lwasaayaa la galo dardaaranada la galo alwasaaya hunaa waxaa weeyaan waa jamcu wasiyatin wاlwasiyatu smun smu lmuusaa bihi qofka lala dardaarmayana waa wasi waa la yidhaahda wasiyun ayb muusaa bihi ku loo dardaarmay ayb ayb hayshayga laga dardaarmayo almuusaa bihi oo lagu dardaarmayo isaga waa la dhahaa wasigana waa la yidhaahdaa dardaa yacni kan isaga dardaaranka la siinayo ayb halkaana marka macnaha kan dambo macnaha dambou u jeedaa yacni fi lwasaaya kuwa lala dardaarmayo iyaga oo dardaarankii marka wasiyadii maal waa ka gudo weyn tahay ama waxaa laga yaabaa qof in loo xil saaraba dardaarankii la yidhaha adiga wasiyadii fulinteedii adiga ayaan kuu xil saarnay ama in la yidhaahdo qofkii ilmahan baa lagu aan kuu dardaarmay haddaan dhinto tarbiyadooda iyo wanaa wanaajintooda iyo adaa iskale waa wasi qofkaas fulaanun wasiyu fulaan hebel ninkii uu u dardaarmay ilmihiisa uu kala dardaarmay waaye macnaheedu marka in mas-uuliyaadkaas la galo yacnii waxa ku yimid caddaynteediibu u baabiyahay qofku inuu wasi noqdo marka farqi baa u dhaxeeyo alqayimu iyo alwasiyu culammada saasay dhaheen qofka wasiga ah laba awood buu isku haystaa ayb laba awoodood ayuu isagu isku haystaa altasarufu walxifdu labadaas ninka yacni haddii uu nin baa dardaarmay ninuu marka dardaaranka wuxuu yidhi adiga waxaan kuu dardaarmay inaad hawshaan maamusho waa kuu dardaarmay waxaan mas-uulkaaga dhigay ilmahan ninkaa isagaa marka mas-uuliyadda ilmaha loogaga dhiga agoonta ha noqdaan ama ha noqdaan waxyaabo kale eh laba shay buu isku haystaa xifdina waa laga rabaa inuu ilaaliyo waxaas waxaa kaloo la siiyey adtasaruf waa tasarufi karaa isaga laakiin ninka qayimka ah ee mas-uuliyad loo dhiibtay ee aan isaga lagala aan loo dardaarmin ee la yidhi shaqadaan adaan kugu wareejiye hay la yidhi ee qofkiisuna aanu dhimanin ee uu iska nool yahay ninkaa isagaa marka qayim weeyaan wuxuu leeyahay bis alxifdu alaabtan waxaas ilaali waayo bis tasaruf ma leh hadduu tasarufo min cindihi waxaa weeyaan waa xadgudub ou ku dhacay ayb marka qayimku tasaruf ma le wuxuu leeyahay xifdi wasigu tasaruf iyo xifdi labadaba waa leeyahay ayb shayga inuu ilaaliyo iyo inuu isagu say la noqoto maslaxada inay ku jirto oo ugu tasarufo ayb cawnulmacbuudka marka saasuu culamada ka soo naqliyey marka mas-uuliyad weyn waayo taas marka inaan lagu degdeginoo qofkaan is hubin inaanu wasi uusan noqonin ayb ilaa adaad mas-uuliyad inta qaada la kufto khatar qaala xadaana alxasanu bnu caliyin huwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaana abu cabdiraxmaan almuqri huwa cabdulahi bn yaziid almuqri qال xdثna سcيid بن أbي أyوب عن عubayd اللh بن أbي جacفر عan sالم بن أbي sالم الjyشhاني cubaydاللahi بن أbي جacفر الmصري أbو bكر الفقيه وهuو ثقة وqيiلa عن أحمد إنah lynh وkاna فقيهa cاabdا imaam أحmed baa ضaciifiye ayaa la yidhi laakiin nin ثiqa weeyaan عan sالم بن أbي sالم الjyشhاني وhuوa maqبuل أkhرجa xadيiثه mسلم وأbو dاود والنسائي عan أbيهi ayb aabbihi marka sufyaan ibnu haani abu saalim ayaa la yidhaahdaa taabiciyun mukhadram akhraja xadiidahu muslim abu daawuud wالnasaa'iyu can abi darin qaal qaala lii rasuulu اllahi sal ا l slam nebigu wuxuu igu yidhi yaa abaa dar abu darow inii araaka daciifan anugu waxaan kuu arkaa mid taag daran wa inii uxibu laka waxaan kuu jeclahay adiga maa uxibu linafsii waxaan nafsadeyda la jecelahay falaa ta'maranna amiir ha u noqonin cala nayni labo laba qof amiir ha u noqonin walaa tawallayanna ha maamulin maala yatiimin agoon maalkiisna ha maamulin abudar marka saxaabadii hore ka mid ahaa nin diinkana aad ugu adadag u ahaa dabcan zuhdigiisana waa loogyahay nebigu maaha inuu ku tuhmaayo hadda yacnii inuu isaga qaadanayo maalka agoonta iyo abudar iska daa maal agoon inuu qaatee wuxuu baqabay isaga xoolihiisa wixii maanta nafaqadeeda ka badan inuusa isagu lahayn oo laabudda inuu sadaqeeyo wاladiina yaknizuuna dahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah fabashirhum bicadaabin aliim waa caam yeeli jiray ninkii meeshaasuu joogay marka abudar laakiin macnuhu waxaa dhici karta marka dacfigu inuu yahay sidii la rabay in loo maamulo inaad intaad ka soo bixi weyso xoogaa yar aad fududaysato oy wax hallaabaan ama gacan kale wax ay ku hallaabaan oo hadhow adiga mas-uuliyaddii inaad yeelato markaa haba isku qabanin marka marka waxaa laga qaadanaya dadka qaar iyadoo diintoodu fiican tahay xataa maamulka inuus u fiicnayn ayb intan marka waxaa dhici karta haddii hadda qof lagu yidhaahdo inuu yidhaahdo innii araaka daciifan warniyow daciif baa tae waxaan iska dhaaf inuu aad yacni waxaa weeyaan aad u xanaaqo cirdigiisa in la gaaray inuu isu arkaa dhici karta qof walba marka waa hadda xusul duubaya marka xadiidkii nebigaa lagu jiraa ee uu yidhi nebiga sala allahu calayh waali wasalam inna bayna yadayi saacati sanawaatin khadaacaat yuqawanu fiihinna alamiin wayu'tamanu fiihinna alkhaa'in watandiqu fiihinna alruwaybidatu qaaluu wama ruwaybidatu yaa rasuula allah qaala rajulu taafihu yatakallamu amra alcaama nin isaga tiisa gabay oo aan waxba u haynin oo umuurihii caamka ahayd ka hadlaayo oo isaga tiisa aan maamuli karin ayb xadiidkaasaa marka waxaa weeyaan aad uu nebiguna waa sheegay waana waaqici ayb marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa buu yidhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in la dhex galo mas-uuliyaadku inay aad u daran tahay oo qofku intuu ka waaban karo inuu ka waabto haddii uu is yidhaahdo war wax ku dhaama male maanta hadday la noqoto marka inuu isbandhigo markaa dhib ma laha haddii uu is yidhaahdo waxaa ku hallaabaya maslaxo dhib weyn ayaa ummadda ku gelaysa haddii uu is yidhaahdahaa ayb qofkuna marka isaga yacnii bal il insaanu calaa nafsihi basiira haddii lagu marmarsiyoodo wax fiican maaha adiga iyo naftaada waa is ogtihiin adiga iyo nafsadaada waa is ogtihiin wasalaamatu laa yacdiluhaa shay-un salaamada iyo nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiro inaad aakhiro badbaaddo wax ka fiican malaha marka mas-uuliyaadka qofka inuunan gelin ayb qofkii aan ka bixi karinba dadan qaala abu daawuud tafarada bihi ahlu misra marka wax u keena isagu hadda wasiga ilmaa lagugu dhaafaya haddii lagu yidhaahdo ilmahan haddaan kaala dardaarmay haddaan dhinto tarbiyadooda iyo waxooda haddaadan ka bixi karin ha isku gelin haddii aa ka bixi weyso khatar baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii naskhi اlwasiyati dardaarankii nasakhidda la nasakhay caddaynteeda lilwaalidayni loo dardaarmo iyo wlaqrabiina iyo qaraabada waalidkii iyo qaraabadii dardaarankii lays amray in loo dardaarmo nasakhiddii la nasakhay oo aayadda kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran اlwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiina bilmacruufi xaqan cala اlmuttaqiin qaala xadaana axmed bnu muxamed bni haabit almarwasiyu qaala xadaanii caliy bnu xuseyn بن واqد yب عن أbيه عن يزيد النحوي عن عكرمة يزيد النحوي marka waa يزيد بن cabدالرحمن النحوي نسبة إلى نحا maaha marka cilم النaحو in loo نisbeeyey maaha نisbadiisu saa kuma imaan عن عكرمة عن بن عabاس in tarka khayرا الوصية للwاaلدين والأqربين fakانت الوصية dardaaرaنku wuxuu ahaa kaذلika sidaadaas oo waajib ayuu ahaa xataa nasakhathaa intay nasakhday aayat اlmiiraah aayaddii dhaxalka yuusiikum اllahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi اlunhayayn aayaddaa baa nasakhday oo waalidkii iyo qaraabadii waxbaaba loo cayimay oo haddaad dhimato wax mucayana iyaga la siiyey aabbihii hooyadii sudus hooyadii mararka qaar ulus aabbihii inuu sudus wax ku qaato tacsiib inuu wax ku qaato baa loo qoondeeyo la siiyey waxna ma weynaya ma ilmihii iyo sidii oo kale iyaguna marka aayaddaa dambe ayaa lagu nasakhay maadaama wax loo qadaray oo aayaddu ay tilmaantay in wax loo qadarayay maalku ay waba wax ku leeyihiin mar walba dardaarankii ay lahaan jireen waa la nasakhay abu daawuud markee qowlkan ibnu cabaas wuxuu wariyey wuxuu leeyahay aayaddan waxaa nasakday aayaddaas bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin aayaddaas kale waxba ma nasakhine maxaa yeele naskhigu waxaa shardi ah inay iska hor imaadaan labada aayadood aayaddan aayaddan bay nasakhnay marka la dhahaayo laabudda min tacaarud waa inuu tacaarud jiro haddii tacaarud uusan muuqanin nasakh maba imaan karaba damarka marka waxay leeyihiin aayaddaa kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni wlaqrabiina bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin iyo waalidkii ulu ama sudusaa la siiyey oo yuusiikum ullahu ay leedahay wax tacaaruda maba ka muuqdaba meesha oo iyagoo intana ulu ka qaato wasiyana way inay yeeshaan yani caqlan wa sharcan mamnuuc ma noqon karto oo aayaddan ma laga fahmi karo inaysan qaada karin waxba yani culammadaa waxay leeyihin waxay tahay yuusiikum ullaahu ma tusayso mana laga fahmi karo in dardaarankii uu dhammaaday ma laga fahmi karo ayb marka maxaa aayaddan nasakhay marka in taraka khayran ilwasiyatu waxaa nasakhay leeyihiin xadiidka soo socdo ee uu leeyahay marka ina allaha qad acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarihin qaraabadii xadiidkan baa marka wuxuu leeyahay maadaama qaraabadii iyo waalidkii hooyadii aabbihii ay dhaxal aayaddaa ay u sheegtay xadiidkanna uu yidhi yani dardaaran dardaaran aayaddu ay u sheegtay xadiidkanna uu leeyahay dardaaran ma leh waa iska soo horjeedaan idan xadiidka ayaa wuxuu nasakhay leeyihiin aayadda min huna marka mas'alo usuuliga ka imaanayso aayad ma la nasakhi karaa xadiid ma lagu nasakhi karaa nasku lkitaabi bisunna nasku lkitaabi bisunna kitaabka sunno ma lagu nasakhi karaa imaamu shaafici imaam axmed waa diidayaan iyo akar اlmuxaqiqiin mal waxay leeyihin aayad iyo xadiid aayad ma nasakhi karo maa nansakh min aayatin aw nunsiha naأti bikhayrin minha aw miliha aayad marka la nasakhaayo alla wuxuu leeyahy waxaan la imaanaynaa wax ka fiican ama wax la mid ah xadiidkuna aayadna kama fiicna mana la mid ahanay leeyihin xagga derajada oo kalaamullahi iyo kalaamu rasuul isku mid maaha waa marka sida uu imaamu shaafici imaam axmed iyo ay qabaan labadaa imaam alimaam moxamed bnu nasr almarwasi kitaabkiisa kitaabu sunna wuxuu leeyahay bacdi almasaa'il intuu ka hadlayo wuxuu leeyahay waxay tusaysaa imaamu shaafici inuu qabay nasqu اlkitaabi biاsunna noocaas oo kaleu marka isaguna uu keenay oo uu tusayo marka meelaha qaarkood shaafici buuba ka keenayaa inuu sidaas u camal falayba isagoo qur'aan yacni sunno ku nasakha laakiin qowlka mashhuurka shaafici agtiisa ka ah inaysa isnasakhaynin in yacnii xadiidka uunan aayad nasakhi karin ayb marka ibnu cabaas isaga waa kan wuxuu leeyahy xataa nasakhathaa aayat اlmiiraas waxa wax nasakhay marka waa aayadda waana sida ay jumhuurtu qabaan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lwasiyati dardaaranka lilwaarifi kan wax dhexlaya loo dardaarmo qof wax dhexle rabo ma loo dardaarmi karaa qaala xadaana cabdulwahaabi ibnu najdah qaala xadaana bnu cayaashin wahuwa ismaaciil bnu cayaash can shuraxbiil bni muslim qaala samictu abaa umaama samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul sanadka marka waa shaami ibnu cayaash wuxuu ka warinaya shaamiyiin dhib male marka qaala samictu rasuula اllahi sal slm yaquul in allaha alla qad acdaa wuxuu siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiiba xaqahu buu siiyey falaa wasiyata dardaaran liwaariin mid wax dhexlaya uma sugnaanin ku wax dhexlayaa dardaaran ma leh ibnulmundir kitaabkiisa ishraafka wuxuu leeyahay ajmaca kullu man yuxfadu canhu min culamaaءi اlamsaari min ahli اlmadiinati waahli makata wاlkuufati wاlbasra والشham ومصر وsائر cلماء الأمصار من أصحاaب الxadيiث وأهل الرأي على ألا وصية لwاariث saasay ku إجmاaceen إلا أn يuجيiزa ذلika الwaraثaة إilaa dadka wax dhaxlayo inay ogolaadaan maahan haddii dadkii wax dhaxli lahaa ay yidhaahdaan annaga waa siinay waa u ogolnay ninkan dardaaran sii nin baa dhintay dardaaran buu rabaa inuu bixiyo dardaarankaas ma u dardaarmi karo dadka isaga dhexlaaya hooyadiisoo kale dardaaran ma u yeeli karo aabbihiisoo kale uma yeeli karo wiilkiisoo kale gabadhiisoo kale ma u yeeli karo leanna iyagu waa dhexlayaan mar walba kuwaas xaaskiisiioo kale waa dhexlee mar walba naagta ninkeedoo kale mar walba u dhexlayaa iyagu marka ma loo dardaarmi karo kuwa iyo haddii dadkii kale xataa kuwii xujbigu uu ku dhici lahaa haddii hadda xujbigii uu maqan yahay ee ay dhaxaltooyada gelayaan iyaguna ma dhexlaayaan laakiin hadday dadkii laakiin haddii ay doortaan dadka dhexaltooyada leh dhammaantood hadday isku raacaan oo ay yidhaahdaan waa siinay ee ninkan haddaad doorto haddaad doonto u dardaaran haddii aad doontana dhexalkana ha loogu daro dhexalkiisa iyo dardaaran ha isku qaato hadday iyagu u oggolaadaan waa bannaan tahay ijmaacuna soo guuriyey ibnulmundir fi kitaabihi alishraaf iyo kitaabka kale alijmaaca uu ka alifay ibnulmundir marka afar kitaabuu leeyahay kitaab waxaa weeyaan waa ijmaaca waa juz yar waay waa madbuuckaas kitaabna waxaa weeyaan waa awsadka awsad ibnulmundirale wuxuu uga ugu talagalay inuu uga hadlo masaa yacni ikhtilaafu اlfuqahaa fuqahadii salafka ikhtilaafkooda inuu aad inuu uga hadlo wixii lagu ijmaacayo in laysku khilaafo fiqhulkhilaafkana meelahaas in laga naqliyaa fiican fiqhulkhilaafka in kutubtaas laga soo guuriyaa fiican haddii kale dadku waxaynan qabin baa loo nisbaynaya culammada mucaasiriinta haddii laga naqliyo la yidhaha hebel baa wuxuu yidhi sheekh shaafici sidaan buu qabay abuu xaniifa sidaan buu qabay haddii la yidhaahdo maan yacnii haddii lagu yidhaha keen meeshuu ku yidhi abuu xaniifa iyo shaafici male kuwa in laga naqliyo fiqhulkhilaaf walidaalika culammada haddaad fiirisaan culummadii muta'akhiriinta imaamu nawowi oo kale iyo ibnu xajar iyo kale iyo ibnu cabdilbar iyo waxaa arkay iyagoo tiigsanaya raggaas qaala ibnulmundir kada khilaafkii ama ijmaacii bay sheegayan iyo dadka lamidkaan ibnulmundir kitaabka saddexaad waxaa la yidhaha kitaabu alishraaf alishraaf aa la yidhaahdaa waa madbuuc isagoo dhankaas waa madbuuc awsadka waxaa ka daabacan shan juz oo taqriiban janaa'iska meelahaas ah ilaa janaa'iska ku dhadhow iyo juska kooiyo tobnaad juska kooiyo tobnaadoo sulxiga iyo asulxu iyo alamaan iyo qayb kitaabuuljihaad camal ah yani kitaabuuljihaad maahane waa qaybta cuhuudda ku saabsan waayo juska kooiyo tobnaad inta kale waa mafquud intaas hadda yo daabacna kitaabuulishraaf awsadkiioo lasoo gaabiyey waa asaaniidda iyo waxat laga xadfay alishraafaa la yidhahdaa waa badanaa midka imaamu nawowina uu wax ka soo naqliyo waay muslimka iyo majmuuca iyo uu badanaa wax ugaga naqliyo qaala ibnulmundir haddii uu yidhaha badanaa ishraafka wax uga naqliyaa ibnu xajarna awsadka iyo ishraafka wa uu ka naqliyaa awsadka weliba fatxulbaariga waxaan arkay mas'ale xajka ku saabsan isagoo awsadka ka soo naqlinaya waana fii cidaadi اlmafquud hadda awsadka hadda yaal annaga ma hayno xajka marka lacalla inuu isaga marka dul istaagay kadib mafquud ou noqday kitaabka kitaabka marka alishraaf waa dhan yahay isaga waa maطbuuc kitaab kale waxaa la yidhaahdaa aliqnaac iqnaaca marka waa bimahaabati اlmukhtasar waa kitaab aad loo ikhtisaariyey oo marka fiqhi ahaanna uu u sameeyey waa kitaab fiqhiga aliqnaaca la yidhaha afartaa kitaabu ibnumundir leeyahay fuqahada shaaficiyadana waa ka mid ahaa aimmadii salafku ka mid ahaa khilaafkana nin aad u yaqaanna waa ahaa munsifna waa ahaayo masaa-isha markuu ka hadlay isaga wuxuu leeyahy ikhtiyaaraad mararka qaar ikhtiyaaraad wuxuu leeyahay uu ku khilaafayo madhabka marka in daalibcilmiga uu ka warqabo ibnulmundir marka saas isagu sheegay laakiin ijmaaca uu sheegay haddana musani iyo daawuud ibnu caliin aahiri waxaa iyaga laga soo naqliyey inay yidhaahdeen laa tajuusu اlwasiyatu lilwaariثi ajaazaha اlwaraثatu aw laa dadkii wax dhaxli lahaa ama ha ogolaadaan ama yaynan ogolaanin maba bannaanaba sideeda ogolaanshadooda wax ku xihan male bay dhaheen marka de daahiriyada khilaafkooda ma la tirinayaa oo ijmaaca ma lagu qararin karaa ma sameeyo mas'ale khilaafa waaye baxdi dheerna alimaamu الdahabi ayaa kitaabkiisa siyarka ayuu dhowr safx camal masaladaa ku baxdiyey wuxuuna u iilanayaa fuqaho waaweyn inay lahaayeen masaa-ishoodana laba in loo kala qaado masaa-isha mustabshacaadka ah oo aadka u foosha xun oo ay daahiriyadu ku tageen ijmaac in loo baabi'iyo ma aha oo ijmaacu sidiisa u taagnaanaya warkooda la milicsan maayo masaa'il waxaa jirta hariib oo laga soo guuriyo wixii aan hariib ahayn oo mustabshac aan ahayn oo ay daahiriyada a'immadooda cilmiga lagu yaqaan ay ku tagaan wej waa yeelan karaan oo marka waa la dhihi karaa masalada masale khilaafiya waa tahay hadday iyagu markaa khilaaf ka keenaan waa haddaan iyaga hortood ijmaac jirin hadduu hortood ijmaac jira dabcan iyagu ijmaacu oo hortood guntamay ko inay raacaan bay yaa lagu qasban yahay marka ayb ayb markaa in allaha tacala in allaha alla qad acdaa kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiiba xaqahu buu siiyey falaa wasiyata liwaariin dhaxal uma sugnaanin mid dardaaran uma sugnaanin mid wax dhexlaayo ayb xadiidka marka ziyaado waxaa soo aroortay ilaa an yashaaa alwaraatu ziyaadadaa marka waxaa weeyaan a'immat اlxadiid waxay dhaheen ziyaada daciifa waa daciif waana min kalaami ibni cabbaas ilaa an yashaءa alwaraثa waa min kalaami ibni cabbaas waana istinbaad uu la yimid waana midda ibnاlmundir ijmaaca uu ku sheegayay baabu mukhaalaaةi اlyatiimi fi الطacaam baabu bayaani xukmi mukhaalaaةi اlyatiim agoonka dheehitaankiisa fi dacaami cuntada lagu darsado oo lagula yacnii la dheeho cuntada lagu dheeho xukunka ku soo arooray caddayntiisa yacnii agoonka cuntadiisii iyo cuntadaadii inaad isku darto ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can caطaa can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaal lama anzla allahu caza wajal alla markuu soo dejiyey walaa taqrabuu maala اlyatiimi ila bilatii hiya axsan iyo waina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inalaqa man kaana cindahu indalaqa wuu tegay man kaana cindahu yatiimun agoon qofkuu agtiisa ahaa facasala طacaamahu cuntadiisiibuu dheereeyey min طacaamihi cuntadiisiibuu ka dheereeyey wa sharaabahu sharaabkiisiibuu dheereeyey min sharaabihi buu ka dheereeyey fajacala yafdulu fajacala markaa waaa yanii wuxuu gudagalay yafdulu min acaamihi yani waxaa dhacaysay fayaqacu yani waxaa dhacay yafdulu min acaamihi cuntadii agoonka cuntadiisu inay dheeraad keento fayuxbasu lahu loo dhigo fayuxbasu loo celiyo lahu isaga xataa yaakulahu intuu ka cuno ow amase yafsuda cuntadii ay halaawdo alacid wax ku darsanaysa male cuntadii markii loo sameeyo ee uu cuno ee dheeraad uu soo baxo ilaa uu isaga ka cuno ama cuntadii ay ka halaawdo meel baa looga tegaya faishtada dalika calayhim arrinkaa waa ku darnaaday fadakaruu dalika lirasuulillahi bay u sheegeen sala allahu calayh ali wasalam faanzala allahu casa wajalla alla wuxuu soo dejiyey wayas'aluunaka can ilyataama agoontay ku su'aalayaan shanigooda qul islaaxun lahum khayr hagaajin iyaga loo hagaajiyaa khayrun khayr badan wain tukhaaliduuhum haddaad wax ku darsataanna ood dheehdaan fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihii fakhalatuu dacaamahum cuntadoodii bay bidacaamihi ku dareen washaraabahumna bisharaabihi bay ku dareen agoonka sharaabkiisa ayb marka wallaahu yaclamu almufsida min almuslix haddaan markaa dee ifsaad aan meesha uusan oolin laa ba'sa ayb hadaa adiga maal cuntadooda yacni ka cun aad is leedahayna waa dembi haddaad iyagoo aad wax ugu hagaajinaysidna waa bannaan tahay ayb ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku suganoo cadaa ibnu saa'ib ayaa warinaya wahuwa ikhtalaطa ninka ka warinaya cadaa oo jariir ibn cabdilxamiid addabbi isaguna waxa uu inamaa samica bacda alikhtilaaط ayuu ka maqlay sideedaba cadaa ibnu saa'ib lix nin ayaa qabla alikhtilaaط ka warisay ibnu xajar tahdiibu tahdiibka uu ku sheegay bacdi ahlilcilmi albani sheekh ilalbani oo kalena nin toddobaad buu ku darayoo acmash riwaayaad iyo waxbuu keenayaa marka toddobadaa nin marka laga reebay inta kale waa bacda alikhtilaaط baabu maali waliyi اlyatiimi an yanaala min maali اlyatiim baabu bayaani maa kii caddayntiisii u baab yahay liwaliyilyatiimi agoonka weligiisa midka maamulaya agoonka an yanaala inuu ka gaaro inuu yanii qaato min maali اlyatiimi agoonka maalkiisa uu ka qaato yanii agoonka weligiisa ninka isagu mas-uulka ka ah yacnii waxa u bannaan inuu ka qaato agoonka maalkiisa caddaynteediibu u baabiyey muxuu ka qaadan karaa yani maal intee leeg buu ka qaadan karaa waana mas'ale marka ahlucilmigu ay isku khilaafeen caaisho iyadu waxay ku tagtay oo caaisho madhabkeedu waxaa weeyaan ana alwasiya ya'hudu min maali اlyatiimi qadra cumaalatihi ninka mas-uulka ka ah agoonka wuxuu ka qaadan karaa agoonka uu maamulayo ujradiisa iyo shaqaale intii udhiganto shaqaale inta udhiganto marka shaqaale inta udhiganto waa la qadarayaa inta ugu yar oo ugu qiima yacnii qofka shaqadan oo kale haayo dadku muxuu ka qaataa intaasoo kaleo ka qaadanaya intaabaa u bannaan bis wax ka dheer intaa uma bannaano caaisha iyadu saasay ku tagtay imaamu اlbukhaari baana saxiixiisa kaga wariyey qowlu cikrima iyo qowlulxasanna sidaas waay ayb qowl labaad wuxuu leeyahay oo mas'alada ku jira laa ya'kulu minhu ilaa cinda alxaajati qolo kale waxay leeyiin maba cuni kara agoonka maalkiisa hadduu agoonka maamulo oo uu u shaqeeyo ilaa intii ay dan ku kallifta maahane xaajo agteed inuu ku cuna maahane qoladaa marka iyagu qowlkan qabto way iskhilaafeen waxay isku khilaafeen haddii uu dan ay u geyso ee uu wax ka cuno hadhow ma u soo gudayaa masamaya iyo isku qabteen cabiidatu bnu camrin isalamaaniy iyo saciid bnu jubayr iyo mujaahid iyo iyagu waxay leeyihiin idaa akala hadduu cuno oo danta u geyso uma aysara markaa dabadeed uu tanaado ou xoolo yeesho qadaa waa u soo gudayaa bacd ahlilcilmina waxay yidhaahdeen laa yajibu اlqada haddiiba dan markii hore u geysay qada lagama rabo qur-aankana dabcan aayadooda waa tilmaamaysaa waman kana haniya falyastacfif waman kana faqiira falya'kul biاlmacruuf ha soo gudo lama dhihin lama sheegin ha soo gudo lama dhihin qoladan marka yanii qado ma waajibaysa dhahayaan sidaasay dhahayaan ibnu cabaas isaga waxaa ka ansaxday waa la kala qaadaa buu leeyahay dahab iyo fido waa la soo gudaa dahab iyo fido ay leeyihiin haddaad xaaja kuu geysood ka qaaddo waa u soo gudaysaa wixii aan dahab iyo fido aan ahaynna wixii dahab iyo fida uma bannaana inuu ka qaado uu ka qaado ilaa calaa sabiili اlqardi inuu ka daynsanaayo ma aha haddii dahab iyo fido waxaan ahayn ay yihiin waxa uu ka qaaday danna ay ku keentay biqadri اlxaaja waa ka qaadan karaa mana laga rabo wax qado ah wa hada asaxu اlaqwaali can ibni cabaas ayb shacabi iyo abulcaaliya iyo kayrkoodna sidaasay ku tageen ibnu jariir iabari isaga tafsiirkiisa aaaartan ku sheegay laakiin wuxuu rajaxay ibnu jariir in la soo gudo si kastoy ahaato haddaad adoo adoon masruuc yanii u shaqaynayo oo gurigaaga uu ku nool yahay maalkiisa haddii aad qaaday oo xaaje iyo dan ay kugu kallifto nin faqiir ah aad tahay oo u soo gudaya buu leeyahay ugu dambayntii ayb oo isagu taasuu aad ugu nusreeyey alimaamu shaafici madhabkiisu waxa uu yahay ya'hudu aqala almrayni min ujratihi ujrada inta ugu yar ayuu qaadanayaa iyo nafaqada walaa yajibu raddu cala saxiixi inuu soo celiyo soo maalkii dib ka soo gudana waajib kuma aha marka masalada inahaasa adu wararkaas agoonka marka maalkiisa abu daawuud marka qadar intee la-eg buu qaadan karaa buu baabaystay marka meeshaan ayb tafsiir hariib ah oo marka waxaa jiro waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruufina tafsiir hariibaa jiro waxay leeyihiin agoonka u soo noqonayaa oo waman kaana haniyan qofkii hani ahoo agoon ahy xoola haysto falyastacfif ayb ha yanii markaa ha dhowrsanaado waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf ninkii agoon ahoo aan hadda xoole aan haysanin si macruufa waxa loo siiyo haw cuno wixiisa tafsiir aad hariib u ah waan tafsiirkaan ayb abu daawud marka baabkan buu baabiyey marka agoonka yacni maalkiisu mashaakilkiisu aad u badan yahay wax fudud maaha maal isticmaal maal agoomeed in la isticmaalo ma bannaano ilaa calaa sabiili qof isagu yanii u shaqaynaayo ujiro inuu ugaga qaato maaha wax kasi kale may ayb marka isticmaaloo dhan baana markaa la diidaya ayb waxaa suurtagala marka qofka marka haddii ninkii u shaqaynayey ee agoonka hayey haddii laysku khilaafsan yahayoo sidaan layskugu khilaafsan yahay oo waa soo gudayaa iyo ma soo gudaayo haddii war ka taagan yahay maxaad malaynaya marka nin jidkaas u istaagay marka oo xoolihiisan marka daldalay baabuurtan jidka marayso qaar badan baa agooni leedahay agoon ay leeyihiin oo aabbayaalkood uga dhinteen oo agoontaas laga masruufa marka ninkii wax uun ka qaada ama jidaan ku dhisaa ha yidhaahdo ama ha yidhaahdo yacnii dadaan wax ugu samaynayaa ama meel kalean geynaya ha yidhaahdo wax bannaan ma ahna maal agoomeed sina marka lagu bannaysta maaha ayb culimmadu waxay ka hadlayaan kii u shaqaynaya ma u bannaan tahay mas uma bannaana kaasaa laga hadlaa marka maalka in layska ilaaliyo waa sidiisamaal agoon qof markii qofkii jid u taagan iyo qofkii yani si kaleba uga qaadaba ma si looga qaadi karaa ma leh agoonka maalkiisa de dugsi qur-aan in laga geeyo iyo say iyadoo noqonaysaa yani maalkiisa waa laga geynaa taas alimaamu nawowi iyo fuqahadu saasay taxqiijiyaan maxaa yeele cuntada iyo cabidda faa'iidada lagu haysta ka badan baa laga helaya marka agoonka maalkiisii in wax laga baro way bannaan tahay oo ama dugsi qur-aan laga geeyo ama laga geeyaba yacnii mu'adib qof isaga tarbiyaynayo kale iyo in laga siiyo ujro iyo waa bannaan tahay ayb waxay culimmada qaarkood sidoo kale sidoo kale iyaguna ay sheegeen guriga ay agoonta ku nool yihiin oo kale qof un marti ahoo qaraabo la ahoo kale haddii uu yimaado kale koobka shaaho laga siiye iyo iyadu say noqonayn shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu tilmaamaa agoonta maalkooda yacnii dadka martidaa iyo haddii wax laga siiyo si macruufa loo siiyo way bannaan tahay maxaa yeele barakadeeda iyo yacnii yu khayrka ku jiro waa agoonta usoo noqona mar walba marka waxaa yarkaa sheeh dad oo iyaga u yimid oo iyaga yacnii u ixsaan sameeyo dadkoodii ah oo guriga soo galay sheeh lagama siinayo haddii la yidhaahdo taa iyadu dhib ma laha waxyaabaha waxay soo gelaysaa buu leeyahay sakadaba maalkooda waa laga dhiibaa martidana in laga xidhiiriyaa le waa si macruufa laakiin wax yani aan si si si iyado markaa macruuf ah qaala xadaثna xumayd bnu mascad ana khaalid bn اlxaariث wa huwa ibn cubayd bni sulaym alhujaymi iqat habtun akhraja xadiiثa asxaabu اlkutubi sita qala xadaثahum qaala xadaثna xusayn yacni اlmucalim xusayn bnu dakwaan almucalim can camri bni shucaybi can abihi can jadihi ana rajulan ata nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi innii faqiirun faqiir baan ahay laysa lii shay-un waxba ma haysto walii yatiimun agoonna waa ii sugnaaday qaala faqaala waxa uu yidhi kul min maali yatiimika agoonkaaga maalkiisa ka cun wax ka cun hayra musrifin adoon xadgudbaynin oon ku xadgudbaynin walaa mubaadirin adoon marka degdegsanaynin oon islahayn yacni ninkan cunugan mar dhow buu qaangaari rabaaye sii wa boogsii maalkiisa adoon saa isdhehaynin walaa muta'ailin adoon maal ka dhiganaynin oo asal maal aan ka yeelanaynin xadiidkanna marka isnaadkiisu waa xasan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa yanqaicu goormuu go-ayaa alyutmu agoonnimada agoontinimada goormay dhammaanaysaa ayay go-aysaa qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa yaxya bnu muxamadin اlmadiniy huwa saduuqun yuqdi ahraja xadiidahu abu daawuud wاtirmidiy wاnasaa-iyu qaala xadaanaa cabdulahi bnu khaalid bni saciid bni abi maryam huwa mastuurun ayb takalama fiihi اlasdiyu ahraja xadiidahu abu daawuud can abiihi huwa saciid bnu abi maryam huwa maqbuulu akhraja xadiidahu abu daawuud wbnu maajah can saciid bni cabdiraxmaan bni ruqaysh huwa iqat akhraja xadiidahu abu daawuud saciid bnu cabdiraxmaan ibni yaziid ibni ruqaysh baa leeday annahu samica shuyuukhan min bani camri bni cawf ayuu ka maqlay wamin khaalihi iyo adeerkii cabdillaahi bni abi axmed qaala waxa uu yidhi qaala caliy bnu abi aalib xafidtu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigan ka xifdiyey laa yutma agoontinimo ma jirto bacda ixtilaamin yacnii qaangaarnimo kadib walaa sumaata yowmin maalin aamusitaankeedna ma jiro ila leyli ilaa habeenkii laga jiro ruuxu inuu yidhaahdo qoraxdu markay ay soo baxdo ilaa habeenkii waa iska aamusnaanayaana ma jirto oo aamusnaan baan ilaahay ku caabudayaa male khayrka ku hadal sharta ka aamus xadiidka marka sanadkiisa ninkan baa ku jiro mastuur ah laakiin yanii majhuululxaalka ah mutaabacaad iyo ayuu leeyahay binaan calaa dalika ayuuna xadiidku xasankuyahay baabu الtashdiidi fii akli maali اlyatiim agoonka maalkiisa cunista la cunaa adkaynta la adkeeyey caddaynteediibuu u baabyahay qال xdثna أحمد بن سعيid الhمdاني qال xdثna بن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغyث عن أبي هريرة أن رsuuل الlhi صلى الله عليه لي وسلم qاaل اجتنبوا السبع الموبقاaت تodobada dembiye وxalaagta ka dheeraada qiila ya رasuul الlah وma huna rasuulka ilaahy maxay yihiin qاaل الشhirك بالله والصحر وqتل النفس التي xرم الlah إلا بالحق وأكل الربا وأكل maal اليتيم agoonka maalkiisa oo la cuno halshaahidka marka kan waay waاtawallii yowma aلzaxfi safka gaalada iyo muslimka dhexdoodana qofku inuu jeesto u cararo waqadfu اlmuxsanaati اlghaafilaati اlmu'minaat haweenka dhowrsan ee sinada halmaansan ee mu'minaadka oo la caayo marka waaklu maalilyatii maxalushaahidkiisa meeshaa qaala abu daawuud abulkayd salimu mowla bni muطiic qaala xadaثna ibraahiim bnu yacquub aljuuzajaaniyu qال xdثna mعاad بن hاni qال xdثna xرب بن شhداad qال xdثna يحyى بن أbي kaثيir عن cabdالxamيid بن sinاn عن cubayd بن cmayr عن أbيه أنه xdثه وkاnت lahu صحبة أنa رaجuلا sألhu nin baa weydiiyey faqاla ya رasuul الlah malkabاaئru kabاa'rtu maxay yihiin faqاala huna تiسع وa sagaaل fadakra macnaahu zaada wuxuu ku daray وcquuq الwaalidayn labada waalid in la caasiyo almuslimayni ee muslimiinta ah marka hadday gaala yihiinna marka iyagama in la caasiyaa marka ma bannaan tahay in la caasiya xataa ma bannaano wasaaxibhumaa fi اdunya macruufan marka mafhuum male almuslimayni ayb ama inay un tahay marka haddii ay iyagoo haddana laba waalido xuquuq saa kule haddana hadday muslimiin yihiin waaba kusii jirtay واstixlaalu اlbeyt اlxaraam beytka ilaahay xurmada loo la xalaashado qiblatikum idinka qibladiinna la xalaashado ayb qiblatikum qibladiinna ah axyaan idinkoo nool waa amwaatan iyo idinkoo dhintay meeshaan marka waistixlaalu lbeyt اlxaraam waxaa weeyaan qofku inuu xaramka dhexdiisa macsi ku sameeyo oo aanu xaramka weyn tacdiimkiisa iyo uusan muujinin qiblatikum qibladiinna ah axyaaan waa amwaatan idinkoo nool idinkoo dhintay waxaa laga qaatay marka waa amwaatan taasna da markaad nooshihiin waad u jeesanaysaan markaad tukanaysaan geeridana marka aad dhimanaysaan yacnii markaad dhimataanna qiblay idiin tahay oo meydku markuu dhinto qibladaa loo jeediyaa oo xadiidku macnahaas baa laga qaadanayaa in qiblada loo jeediyo dhanka midig loo seexiyo qiblada xaggeeda markaa loo jeediyo baabu daliili calى ana alkafana min ra'si اlmaal baabu bayaani daliili daliilkii caddayntiisii buu baab yahay calaa ana alkafana karfanta min ra'si اlmaali raasulmaalka xaggiisay ka ahaanaysaa baabkaam idin dhigaana lijamiici ra'si اlmaal yay ka ahaanaysaa yani baabkan meeshan wuxuu u soo dhexgeliya dabcan dardaaranka iyo waxyaabaha dhan iyada tajhiiska ka horeeya saasuu rabaa inuu yidhaahdo marka qofka meydka uu dhinto isagii waa laga duugayaa haddii xoolaha laga duugayaa marka waxay noqonayaan xoolihiisa qال xdثna محمد بن kثيiri qال أخبرna سفyاn عن الأعmش عن أbي wائل عن khbاab qaala wxuu yihi مصcب بن cmayr qutila yowma uxudin baa la dilay walam takun lahu ilaa namiratun go' maahe wax kale ma haysanin kunnaa idaa qadaynaa bihaa ra'sahu haddaan madaxiisa ku duubno kharajat rijlaahu lugihiisii baa soo baxayeen wa idaa qadaynaa rijlayhi labadiisa lugood haddaan saarnana oon ku duubno kharaja ra'suhu madaxiisa soo baxayey fa qaala rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi qaduu bihaa ra'sahu madaxiisa uga daboola wajcaluu calaa rijlayhi labadiisa lugoodna min alidkhiri geedka idkhirkaa caleemihiisa yeela ayb marka xataa hadduunan meydku waxba haysanin inta uu haystaa laga diyaarina markii meydka la diyaariyey kadib waxba hadday soo hari waayaan de dardaaranna oo u dhammaatay markaas iyo dhaxal iyo midna ma la helayo baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yahabu lhibata hibada hibaynayo uma yuusaa lahu bihaa loo dardaarmaya marka hibadaasi ow yariuhaa ma dhaxlaayo nin ayaa wuxuu hibeeyey hibo ayuu hibeeyey ninba uu siiyey markaa hibo ahaan uu siiyey ninkii uu siiyey baa dhintay dadkii dhexli lahaaba ayuu ka mid noqday marka waa ku soo noqotay dhaxal ahaanay ugu soo noqotay waa bannaan tahay ama yacnii waaba loo dardaarmay dhaxaltooyada kuma jiro marka ninkii dhimanaya u dardaarmay waa markama qaadan karaa qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa cabdullahi bnu caطaa can cabdillaahi bni burayda can abiihi burayda ana imra'atan haweenay atat rasuula اllahi sal l slam nebigay u timid faqaalat waxay tihi kuntu tasadaqtu calaa ummii hooyaday baan ku sadaqaystay biwaliidatin addoon wa innahaa maatat way dhimatay wa tarakat tilka alwaliidata addoontaabay ka tagtay qaala waxa uu yidhi qad wajaba ajruki ajrigaagii waa waajibay xiriirinta aad hooyadaa xiriirisa warajacad ilayki filmiiraai warajacad ilayki adayna kuu soo noqotay addoontii filmiiraai dhaxalkiibay kugu soo noqotay qaalat waxa ay tihi wainnahaa maatat way dhimatay wa calayhaa sowmu shahrin bil soonkeed iyadoo lagu leeyahay afa yajzii ayb aw amase yaqdii ma gudayaa canhaa iyada xaggeeda an asuuma canhaa yanii ma bannaan yahay ma gudaysaa yanii inaan xaggeeda ka soomo qaala waxa uu yidhi nacam haa qaala waa soo marnay marka masaladan wixii soonkan ku tacalluqay qaalat waxay tidhi wainahaa lam taxuja ma xajinin afayajzii aw yaqdii canha an axuja canhaa inaan ka xajiyo ma ii gudaysaa qaala nacam haa maxalushaahidka marka waxaa weeyaan waa bannaantaha hadday marka usoo noqoto hibadii ay qofka uu hibeeyey haddii dhexlahaan uu ku helo amase dardaaran uu ku helo waa waa usoo laaban kartaa baabun marka ayb laakiin inuu ka ceshtaan u bannaanayn saw inuu yidhaa keen waalidku laakin waa ka ceshi karaa ilmihiisa hibada uu siiyo ayb wixii waalid aan ahayn inuu ka ceshta ma aha baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi rajuli qofka yuuqafu lwaqfa yuuqafu nacam yuuqifu waqfinayo alwaqfa waqafka yani ninka markaa yani waxaa weyaan waqafka samaynayo qofku yani xoolihiisa inuu waqfo kitaabu lwasaaya ayuu dhex geliyey owqaafta abu daawuud bukhaarina sidaasoo kaleu yeelay fii saxiixihi badanaa hadaad labada kitaab isku fiiriso waxaad moodaa inay aad isula socdaan waqafkii buu marka halkan ka hadlaa ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayq xaaw xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishr bnu اlmufadal laba sheekh buu leeyahy musadad xaaw xadaanaa yaxya saddex sheekh can ibni cawn can naaficin can ibni cumar qaala asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul bikhaybara ayuu ka helay faata nebiya sal l slam nebiga ayuu yimid faqaala asabtu ardan dhul baan helay lam usib maalan maal ma aanan helin qadu weligay anfasa ka wanaag badan cindii aniga agteyda minhu maalkan fakayfa taamurunii bihi saad ifaraysaa qaala waxa uu yidhi in shi'ta haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeeda ayaad xabisaysaa waad celinaysaa watasadaqta bihaa faraceediina waad sadaqaysanaysaa waa waqafkii waay marka asalkeedii ayaad celinaysaa wixii ka soo baxana waqaf aadwaad sadaqaysanaysaa imaamu shaafici wuxuu yidhi waqafka wax hore loo yaqaanay ma ahayn qabla alislaam lama aqoonin islaamkaa keenay min maxaasil alislaam uu ka mid yahay qofka haddii uu dhinto si ajrigiisa weli uu usii socdo sida dardaarankuba uu markaa qofka ajrigiisa inuu usii socdo u dardaaranay wasiyadana waxaa loo soo dhexgeliyey qofka inuu dardaarmo oo dardaarankiisaa waqaf ka dhalan karaa waqfibaa ka dhalan kara waqafku marka nebigu marka sidaaba u ishaaray maalkan haddaad qof siiso qof kalea dhexlaye laakiin inaan asalkiisa xabis yaan la gedin yaan la iibinin yaan la dhaxlin sideeda ha iska ahaado wixii ka soo go'o faa'iidada laga helana jihaad saxiixa ha loo yeelo yanii jihaad saxiixa ha lagu waqfo muslimiintuna marka aad bay u yaqaaneen arrimahaasoo kale oo kutubaha yacnii aad bay waa ku tafanuneen dadka muslimiintan ceelal in la waqfo beeray intay waqfaan ayaa beertaas wixii ka soo go'o faa'iidada laga helo ayaa madaaris lagu masruufi jiray yani madaarista qaarkood waxaa weya waxaa arkaya madrasaa culummadii hore madrasay aasaasayan madrasada xer ayaa wax ku baranayso xertaas waxay cunaan iyo meelay seexdaanay u baahan yihiin hadday jiradaan daaway u baahanayaan dadka madrasadaas wax ka dhigaayo macallimiinta noqonaya cilmiga leh waxay u baahan yihiin tafriiq xaggee looga keenaa waxaa looga keenayaa marka owqaaf bay samaynayaan qof baa marka owqaafuu samaynayaa owqaaftaasbu wuxuu leeyahay waxaan u waqfay madrasadaas beertaas marka waa la falayaa wixii laga helo dadkii shaqeeyey waxbay ku leeyihiin inta faa'iidada kale wixii iyada lagu celiya maahan inta kale madrasadii baa la keenaya marka aaday u sheegaan kutubta taariikh almadaaris ka warranto ayb mararka qaarkood waxay samaynayaan marka daaro intay waqfaan wakhtigan weliba yacnii daaro dhanba inta inta la dhiso oy dhisaan bacd innaas ayay waqfaan waxay u waqfaan dadka aan guryaha haysanin oo masaakiintaa inay deganaadaan halkaasu marka qofkaa miskiinka iska degan yahay hadduu dhinto nin kalena keenaa booskiisina oo faqrigaas ama shuruudaas un markaa waaqifka buuxiyey waa awqaaf marka annaga aanan aqoonin waayo nidaamkaas annaga uma shaqayna waxaanoo dhan marka waxaa weeyaan xoolo la qalo la cuno bis un bidcana hadda ilaahayna looga dheeraaday ay dhici karta in alla looga dheeraado faa'iido dheeraadana aan lahayn maxaa yeele awqaaftu hadday sifadeeda sharciga ku socoto waxay jihooyin badan bay kala yeelanaya madrasadii la dhihi jiray almadrasa alcumariya oo abuu cumar uu sameeyey almaqdisi sheekhan ay ka soo jeedaan cabdulqani ibn cabdilwaaxid almaqdisi iyo ibnu qudaama almaqdisi iyo diyaa almaqdisi iyo culamada maqaadisyada badana asalka u ahaa madrasadii uu sameeyey awqaafteedii ilaa waxay soo gaartay kun afar boqol iyo kun afar boqol ilaa alif arbacamia hadda dhow waay waa siddeetankii bay soo gaartay madrasadaas awqaafteedii waa iska socotay iyaga marka weliba awqaaftii baa markii dambe intay ka badatay oo ay ka badatay baa marka jihooyin marka waxaa loo eeli jiray yaabla nin baa marka awqaaf buu keenaya xaggeen samaynaa markaasaa la leeyahay ilmaha agoontaa in lagu gudo ilmahaas agoontaa marka gudniinkooda iyo ujrada ka imaanayso xaggaas baa laga bixinaya dadka waalwaalan xanaanayntooda dadka yacnii intay aad ugu fakareen baa takaaful ijtimaaciyo tiro badan ayagoo weliba dad yani waxaas ogow hadda dowladna ma wade ogow dad waxaa wada uun ahlucilmiga uun yacni yaa aas-aasay qof ama labaa laga yaabaa inuu waxaasoo fakara ilaahay waafajiyo maa dadku dowlad keliya wax uma haysan dadku yacni nidaam saxiix way waa u baahan yihiin laakiin nidaam aan dhibaynin maalan haddii uu jiro iyaga waa istakaafuli karaan iy laftirkooda awqaaftaas markaa in la bartaa waa fiican tahay ceelka waa laga yaabaa soomaalidu inay ay yaqaanaan ceel iyo masaajid iyo ay yaqaanaan iyo masjid kitaab la dhiga iyo waxyaabahaas maktabaadkaoo kale waa waqfaan culummada zamankan joogto qof dhan ayaa maktabadiisa dhammayd ayuu waqfayaa dalabatulcilmiga u waqfaa sheekh ilalbani raximahullah saasuu yihahda wixii kutub uu jamciyey ama yacni cilmi uu hayeyey oo dhan markii uu dhimanayo wuxuu yidhi halla qaado maktabadda marka meel un isaga uu islahaa ummadda adduunyada ka kala timaado oo jaamaca alislaamiya dadka adduunyada un ay ka yimaadaan ama xaj ha u yimaadaan ama ziyaaro ay yacni masjidka nebiga u imaanayn ama tacliin ha u yimaadaanba halkaasuu marka waqaf ugaga dhigay dadka waa tagaan waa u furan tahay waa ninkii rabo waa ka dhaala meel gaaray u sameeyeenoo masjidkan le-eg ama ka weyn marka faa'iiday u tahay oo nin wax yaqaan baa wax ku darsanayo dee laakiin suuqa la geeyo rubamaa yani xalagayaana ayb qaala markaa wuxuu yidhi can ibni cumara qaala cumar markaa nebigu wuxuu yidhi sidaa markuu yidhi baa fatasadaqa bihaa cumaru cumar waa sadaqaystay muxuu ku sadaqaystay marka shuruudan annahu laa yubaacu la iibin maayo asluhaa asalkeeda walaa yuuhabu la hibayn maayo walaa yurasu la dhaxli maayo laa yubaacu asluhaa asalkeeda ma la iibinaayo laakiin waxa ka soo baxo waa la iibi karaa hadhowna marka meeshii loogu talagalaa lagu dhiiba ayaa lagu bixinaya lilfuqaraa'i hiya iyadu lilfuqaraa'i baa iskale fuqarada walqurbaa qaraabada iskale walqurbaa waxaa laga qaatay marka qaraabada cumar qaraabadiisa inay leedahay waxaa laga qaatay marka qaraabadu marka faqiir waa ka guda weyn yihiin qaraabadu waxay isugu jiraan dad faqiira ah iyo dad waxhaysto marka waxaa laga qaadanayaa qof haniya in wax loo waqfi karo qof wax haysto wax waa loo waqfi karaa kana nin wax iska haysta haddii la yidhaahdo orad bax yacni maktabaddan adaan kuu waqfay iyo dadka kula midkaa faqiir inuu ahaado shardi maaha wariqaabi addoomaha in lagu xoreeyo wa fii sabiili اllaahi jihaadka wabni sabiili musaafirka wazaada can bishrin bishir wuxuu ku daray wadayfi martida ayaa iska leh martiduna nin wax haysto iyo ninaan waxhaysanin waa noqon karaan labadaa meela laga deliishaday ayb uma itafaquu waa iswaafaqeen laa junaaxa calaa man yeliyahaa laa junaaxa wax dembiga korkiisa ma ahaanin calaa man yeliyahaa qofka maamulaya oo ka shaqaynayo an ya'kula minhaa inuu ka cuno wax bilmacruufi si la yaqaano wayudcima inuu quudiyo sadiiqan saaxiib oo isagu leeyahayna inuu wax ka siiya dhib ma leh hayra mutamawilin fiihi aan maal ka dhiganaynin ayb isaga aan maal ka yeelanaynin zaada can bishrin qaala waqaala muxamedun hayra muta'ahilin maalan isagoon maal asalkiis ka dhiganaynin oo aan isaga maal isagu uu leeyahy oo asalkiisu leeyahay isagoon ka yeelanaynin waxaa laga qaadanayaa marka fiihi sixatu shuruudi اlwaaqif ninka wax waqfaayo shuruuddiisu inay ansaxayso in la raacaana ay waajib tahay oo qaacidda waxay yidhaahdaan waxaa jirto shardu اlwaaqifi ka nasi shaarici ninka waaqifkaa shardigiisa ninka wax waqfayo shuruudda uu la imaanayo oo waqafkiisa oo u samaynayo waa la raacayaa waxaa loo raacayaa sidii shaarica naskiisa oo kale dabcan macsi ma laga hadlaya dee dabcan intuu yidhaahdo xoolahan waxaan ugu talagalay dadka muustikada in lagu tunto iyo in dadka lagu laayo iyo kaas maa laga wada shardi maba ahanba yani shardi ilaahay kitaabkiisa khilaafayo laakiin shardi sidiisa bannaan oo aan khilaafaynin ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga haddii uu markaa waaqifku dejisto waa laga yeelaya ayb waa marka in laga yeela bacd naas marka yani ashyaa xataa mubaaxa haddii uu markaa waqafka uu u yeelo uu yidhaahdo waxaan u waqfay waxaani waxaan baan sameeyey wixii ka soo baxo waxaan u waqfay fuqarada reer hebel haddii uu yidhaha maalan fuqarada reer hebeluu yidhi ama wuxuu yidhi dadka waxaan u waqfay madrasadan culummada madhabka fulaan madhabu shaaficiya yaan u waqfay culummadooda waa in shardigaa loo yeela marka culummadana saasay yeeli jireen mar walba ayb mana aysan ku tiri jirin wax qaldan laguma tiri jirin haddii uu yidhaha maalan waxaa la mida reer hebelan u waqfay manfacadan iyagaa qaadana cid kale lama siinaya shardigiisa loo raaca ma la dhahayo marka muxuu dadka u kala reebay iyo isagaa iskale siduu doono marka uu yeelaya xoolaha markii la waqfo bimujarad culummadu waxay yidhaahdaan niyada la niyeysto waxaan in la waqfo saarat milkan lilaah milkigaagi waa ka baxday waxay noqotay milki lilaah qofkii marka ma ku soo noqon karo dibaan aniga u leeyahay u qaadanaya maya isana wuxuu waqfay dhul masaajid inuu ka dhigo u waqfay sidaasuu niyeystay baynahu bayn allaahi ma inuu celiyaa ma ah لأنها saaرت مilكا لله شhuruuda marka waaqifkana marka saas ayaa loo tixgelinaya qال xadaثna سuلayman بن dاوd الmhriيu qال xadaثna بن وهب qaل أخbarnي الleyث عن يحyى بن سacيidi عan صadqةi cmر بن الخطاaب رaضي الlaه عanهu qaal waxa uu yidhi sanadkii hore oo kale waaye نaskhaa lii waxaa ii qoray buu yidhi yaحyى cabdاlxamiid bn cabdالlahi bn cabdالlahi bn cmr bn الخطاaب bsm اllahi الرaxmaan الraxiim hada maa kataba cabdullaahi cumaru haadaa kani maa weeyaan kataba uu qoray cabdullaahi addoonkii alle cumaru cumar ahaa fii amqin meesha amqin la yidhaha yani maalkeeda ku saabsan faqasa wuxuu kaxeeyey min abarihi khabarkiisii naxو xadiiثi naafic qaala wuxuu yidhi hayra muta'ailin maalan famaa cafaa canhu wixii dheeraad noqdo wixii dheeraad ahaado min amarihi mirihiisa ah fahuwa lisaa'ili baa iskale midka wax baryaya waalmaxruumi midka faqriga ahoo su-aasha aan wax baryayninoo laga hoojiyey qaala wasaaqa alqisata qaala wain shaaa haddii uu doono waliyu amqin meeshaa maalka yaalla ninka maamulayo ishtaraa min amarihi mirahaas waa iibin karaa raqiiqan addoommo ayuu ku iibin karaa licamalihi licamali amqin meesha addoommo ka shaqeeya meeshaas ayuu ku soo iibin karaa inta xoolaheeda gado wax ka soo baxo au addoommo soo gado siay uga shaqeeyaan beertaas saasuu yeeli karaa wa kataba mucayqiibu mucayqiib wuxuu qoray isaguna midanna marka waa kitaab kale waay oo maal kaleo cumar uu lahaa waqfay wa shahida cabdullaahi bnu larqam yaa markhaati ahaa bsm اllahi الرaxmaan الraxiim hada maa awsaأa bihi cabdullaahi cumaru amiiru اlmu'miniin in xadaa bihi xadaثun tii hore marka amiirulmuminiin ma lahayn midkan marka maal dambaad moodaa inuu ahaa wakhti amiir uu ahaa buu marka waqfkan sameeyey in xadaa bihi xadaثun haddii amiirumuminiin cumar uu ku dhaco mowd geeri haddii ay ku timaado anna amqan meesha amqi layraa maalka yaallo wa sirmata ibni اlakwac goosinka ibnulakwac sirmada waa qidcada goosinka yarkee timirta ah yacnii geedaha yar ee timirta ah waxa yar ee timirta ah wاlcabd اladii fiihi iyo addoonka meeshaa ah ayb licamali amqin yacnii addoonka meeshaa ka shaqeeya waalmi'ata sahmin iyo boqolka saami allatii bikhaybara khaybar igugu taallo wa raqiiqahu addoonkiisa alladii fiihi meeshaa joogo oo ka shaqaynaya iyo waalmi'ata boqolka allatii acamahu muxamadun sala allahu calayh ali wasalam boqolkii saami oo nebi moxamed uu addoonkan cumara uu siiyey uu ku quudiyey bilwaadi waadilquraa uu ka siiyey riwaayadka qaar baa adcamanii dhahaya isaga ayaa haybe isaga warramayo cumar marka maalkaas oo dhan taliihi waxaa maamulayso xafsatu xafsa maa caashad intay nooshahay uma yeliihi markaa waxaa maamulaya kadib dura'yi ra'yiga kuwa u saaxiibka min ahlihaa iyada ehelkeeda wixii ahlu ra'yi ahoo yacnii akhyaar ah yaa maamulayaan allaa yubaaca walaa yushtaraa lama iibinayo la gadan maayo ayb yunfiquhu xayu ra'aa min aلsaa'ili wاlmaxruumi wadilqurbaa ayuu ku bixinayaa walaa xaraja calaa man waliyahu in akala qofka maamulayo inuu cunana dhib ma laha aw aakala ama uu qof kale la cuno aw ishtaraa raqiiqan minhu ama addoon uu markaa ku iibiyo baabun fi sadaqati can ilmayiti sadaqada yanii meydka laga bixinaya xaggiisa qaala xadaana rabiic bnu sulaymaan almuadin qaala xadaana bnu wahbin can sulaymaana yacni bna bilaalin can ilcalaaءi bni cabdiraxmaan huwa mowla alxuraqa quraahu can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu insaanku haddii uu dhinto inqadaca canhu camaluhu baa ka go'o إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جاaرية أو علم ينتفع bه أو ولد صالح يdعو لh سdexdaas maaهn marka min صدقة jاaرية baa halkan marka صدقada jاaرiyada marka meydka isaga waa iska bixin karaa intuu nool yahay waana laga صدقay karaa sida أبu daawuud uu baabaystayna in laga صدقayn karo tusaa ayb الصدقة عan الmyت ayuu cabiray ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man maata qofkii dhintay can hayri wasiyatin dardaaran la'aan yutasadaqu canhu xaggiisa laga sadaqaysanayo kaa xukunka ku soo aroora caddayntiisa qof dhintay isagoon dardaarmin oo laga sadaqaynayo qaala xadaana muusa bn ismaaciil qaala xadaana xamaadu can hishaamin can abiihi can caaئiشhaةa ana اmra'aةa qaalat yaa rasuula الlah ina ummii hooyaday uftulitat waa la goostay oo waa la dafay nafsuhaa nafsadeedii baa laga dafay yaa la dafay yacnii sikadiis abay u dhimatay buu ka wadaa yani sikadiisa de ilaahay waa waqti u cayimay unbay qof uu dhimanayaaye laakiin annaga say nala tahay walowlaa daalika kaagaas hadduusan ahayna latasadaqat way sadaqaysan lahayd wa acdad wayna siin lahayd afa yujziu an atasadaqa canha ma ka gudayaa inaan xaggeeda ka sadaqeeyo faqaala nebiyu sal ll slam nacam buu yidhi haa fatasadaqii canha ka sadaqee xaggeeda marka sadaqadaa nebigu xad uma yeelin waxay doontay noqon kartaa allaale waxay doontay noqon kartaa ciriiri ma leh laakiin waxaa la diidayaa waxay tahay qofku inuu gowrac uu ku weyneeyo waalidkiisa gowracu haddii tacdiim waalid lagu weynaynaya uu yahay khalad waayo haddii gowracu munaasabad oo kale laga dhigto bishii uu dhintay bisheeda kale laga dhigtana maya laakiin qofku haddii isagu wakhtigii ilaahay gacantiisa xoolo soo geliyey intuu neef bireeyey dad masaakiina marka uu hilibkii iyo wixii ku sadaqaystay ama cunto uu u kariyeyba ha noqoto haddii la doonee cuntadaa marka uu siiyo bidcooyinka iyo ictiqaadkaana uu ka ilaaliyo laa ba'sa wax dhibaataa male taanayb buu sidaa yeele marka laa calayhi shay korkiis waxba ma aha maxaa yeeley nebigu sala allahu calayh waali wasalam shay mucayana uma tilmaamin ayb ictiqaadkaas iyo bidcadaas waa in la yska ilaaliya marka ayb qaala xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana rawxu bnu cubaada qaala xadaana zakariya bnu isxaaq qaala akhbarana camru bnu dinaar can cikrimata can ibni cabaas ana rajula qaala yaa rasuula allah ina ummahu ninkan kula hadlayo hooyadii tuufiyad waa la oofsaday ama ina ummahu ninka xadiidka warinaya hooyadiiyaa tuufiyad la oofsaday afa yanfacuhaa ma anfacayaa in tasadaqtu canhaa buu yidhi haddaan ka sadaqaysto qaala nacam buu yidhi haa qaala fa ina lii makhrafan beer ayaan leeyahay timir wa ushhiduka waxaan markhaati kuu geliyay annii qad tasadaqtu bihi canhaa anigu inaan ka sadaqeeyey beertaa iyada xaggeeda marka beertaabu marka ninkanna waa sacd bnu cubaadu ahaa nebiguna markaa nacam unba ugu jawaabay baabu wasiyati اlxarbiyi gaalka xarbigaa dardaarankiisa yuslimu waliyuhu gaalka xarbigaa dardaarankiisa yuslimu ou islaamayo waliyuhu weligiisii ninka isaga dardaarankiisii fulin lahaa baa muslim ayalzamuhu ma ku laasimayaa an yunfidaha inuu fuliyo dardaarankaa qaala xadaana alcabaas bnu اlwaliid bni masyad huwa saduuq caabid qaala ahbaranii abi qala xadaana alwsaaciyu qaala xadaanii xasan bnu caطiya can camr bni shucaybi can abihi can jaddihi ana alcaasa bna waa'ilin awsaa waa dardaaramay an yuctaqa canhu in laga xoreeyo xaggiisa miatu raqaba boqol yanii nafood in laga xoreeyo xaggiisa fa actaqa bnuhu wiilkiisii hishaamun ahaa hishaam bnu caas wuxuu xoreeyey hamsiina raqabatan konton fa araada bnuhu camrun camar bn alcaas wiilkiisii camar ahaa baa wuxuu doonay an yuctiqa canhu inuu ka xoreeyo alhamsiina albaaqiyata kontonka haray faqaala wuxuu yidhi xataa as'ala rasuula اllahi sal l slam intaan nebiga ka soo weydiiyo faaraada bnuhu faata الnabiya sal اllahu alayh ali wasalam nebigiiba u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina abii aabbahay awsaa waa dardaarmay bicitqi mi'ati raqabatin waina hishaamanna actaqa canhu hamsiina buu ka xoreeyey wabaqiyat calayhi hamsuuna raqabatan konton baa ku hartay afa uctiqu canhu ma ka xoraynaya faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi low kaana musliman muslim hadduu ahaan lahaa fa actaqtum canhu aad ka xorayn lahaydeen ow tasadaqtum canhu aad ka sadaqaysan lahaydeen xaggiisa ow xajajtum canhu aad ka xajin lahaydeen balaqahu daalika arrinkaa waa gaari lahaa laakiin hadda muslim ma aha marka waxba u tari maayo waxaa laga qaadanaya marka xadiidku uu daliilu yahay sadaqada qofka muslimkay anfacaysaa gaalka ma anfacayso waxaa laga qaadanayaa qofka muslimka ah ee nin qof gaal ah isagu markaa yacni mas-uul ka ah dardaaranka ninkaa gaalkaa uu dardaarmay wixii ku saabsan qurbo waxyaabaha alle loogu dhowaado qurubaadka ah ma ka bixinaayo maxaa lama gaarayo mar walba laakiin wixii aan qurubaad ku saabsanayn dardaarankiisaas kale waa fulaya sideeda wasiyadu looma shardiyo islaamnimo iyo yacnii qaangaarnimo iyo waxaa looma shardiya keliya waxaa loo shardiyaa yacnii caqli iyo waxyaabaha un baa loo shardiyaa walidaalika gaalka dardaarankiisu waa ansaxayaa ayb qofka gaalka dardaarankiisu wixii qurubaad ah waaumbaa umbaan dabcan aan anfacaynin isaga laakiin wixii kale waa waa waa dardaarankiisii marka waa u soconayaa ilmaha yaryarka iyaguna sidoo kale dardaarankoodu yacnii waa waa waa soconaya isagana oo islaamnimo iyo rushdi iyo looma shardiyo iyo naagtu inaysan nin qabin iyo waxaa looma shardiyo naagta iyadoo nin qaba waqafaa samayn kartaa biduuni idinihi ayb ilmaha yaryarkaa ee mumayisiinta ee wax xoolahan kala garan karo iyagu dardaaranka fahmi kara hadday dardaaran qoraan dardaarankuwaas waa fulayaan walidaalika cumar bnu اlkhaaab cunug yar oo aan qaan gaarin ayuu dardaarankiisii fuliyey imaamu shaafici isaga waa diidayaa laakiin wuxuu ku xihay aharka cumar haddii uu ansaxo isagaa lagu dayanayo meeshaa laftirkeeda waqad saxa ahar cumar cumar aharkiisiina waa ansaxay ayb ayb muwaaa marka xadiidka qisada cumar ay ku jirtaa marka shaafici bayhaqi waxa uu yidhi callaqa alqowla bihi calaa sixati alahari اlmadkuur wahuwa qawiyun aarkuna waa aar qawi marka wasiyadu islaamnimo iyo rushdi iyo uyuuba iyo waxaa looma shardiyo waxaa keliya loo shardiyaa caqli iyo xuriya bis labada baa loo haiya alcaql alxuriya laakiin wixii hadda qurubaad ah dardaaran oo gaal ka dardaarmo de waxaa ilaahay ma yani isagu maku dheefsanaya ma laga samaynayo mana laga fulinayo baabun baabun ay hada kani baabun baab weyaan alrajulu qofka yamuutu dhimanaya wacalayhi daynun isagoo dayn lagu leeyahay walahu wafaaun walahu ouna haysto wafaa'un dayntaa wuxuu iskaga gudo yustandaru quramaa'uhu yustandaru laga sugid dalbo quramaa'uhu kuwii daynta ku lahaa oo la yidhaha iyaga yacni suga la yidhaha ninkan iska warkaadiya la dhaho yurfaqu bilwaarifi ayb yurfaqu loogu dhimriyo bilwaarifi midka wax dhexlaya iyadoo dadka wax dhexlaya si loogu dhimriyo dadkii wax ku lahaa in la yidhaha war wax yar suga wixiini waa la idin siinayaa maalmo uu noo kaadiya qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa huwa abu qurayb ana shucayba bna isxaaq xadaahum can hishaam bni curwa can wahb bni kaysaan can jaabir bni cabdillaahi annahu akhbarahu ana abaahu aabbihi tuwufiya waa la oofsaday wataraka calayhi wuxuu uga tegey korkiisa alaaiina wasqan soddon wusqi lirajulin min alyahuud ou lahaa nin yahuudiga yahuudda ka mida soddon wusqi ku lahaa fastandarahu jaabirun jaabir baa isug yidhi oo ka sugid dalbay faabaa waa diiday fakallama jaabirun jaabir wuxuu la hadlay nebiya sala allahu calayh ali wasalam an yashfaca lahu inuu uga ergeeyo ilayhi isaga xaggiisa fa ja'a rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa yimid fakallama alyahuudiya nebigiibayahuudigiibau la hadlay liya'huda si uga uu u qaato famara nakhlihi timirtiisa miraheeda si uu u qaato biladii lahu calayhi uu qaato wixii uu ku lahaa wixii uu ku lahaa inuu timir beertan timirteeda u qaado fa abaa waa diiday yahuudigii waxaygii unbaan rabaa buu yidhi wa kallamahu rasuulullahi sal l slam nebiga wuu la hadlay an yundirahu war waxoogaa ninkan u sugbo yidhi noo kaadiyo waa lagu siinaya fa abaa waa diiday wasaaqa alxadiida markii uu diiday markaa nebigu maalkii jaabir uu hayey ee aabbihii uu ka dhintay ayaa nebigu intuu yidhi isuu meel iskugu keen ayuu u duceeyey maalkii markuu u duceeyey ayaa maalkii ilaahay barakeeyey kiina wixiisii laga siiyey dadkii daynta lahaa laga siiyey warafadiina waxoodii ay ka qaateen mucjizo marka min mucjizaati rasuul ayaa meeshaa ka timid marka baabka waxaa loo baabeeyey iyo xadiidku waa is leeyihiinoo qofkii asoo wax dayntii loogu guda lahayo warxoogaa noo kaadi in la dhihi kara iyadoo warasada loo dhimrinayo aakhiru kitaabi اlwasaaya wbiاllahi الtowfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى ali sxbi